الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الشيخ الإمام رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب أي هذا باب كان باب وي من الشرك الشرك وحا كمده من توالي التبعيض لبس الحلقة in la xidho baraarugta iyo walkhayti dunta iyo wanaxwihimaa waxyaabaha la midka ah lirafci lbalaa'i balaayo timi inay qaado iyadoo loo xidhanaayo aw dafcihi ama balaayo soo socota inay difaacdo ay xijaabto iyadoo loo xidhanayo baabkii ugu dambeeyey tafsiiru tawxiid wa shahaadati an laa ilaaha ila allah buu ku saabsanaa waxaanuu musanifku inoo soo sheegay tarjamadan iyo baabkan inuu sharax u yahay abwaabta soo socota sharax siday ugu tahayna waxa weeye abwaabtan kani ugu horeeyo ilaa kuwaa dambe badhna waxay ka hadlayaan shirkiga iyo waxyaabaha towxiidka baabiinaya ama nuqsaaminaya badhna waxa ay ku saabsan yihiin oy ka warramayaan towxiidka iyo anwaacdiisa iyo wixii dhammaystiraya marka dhankii la eegaba laa ilaaha ila allah iyo shahaadada way fasirayaan waayo laa ilaaha ila allah shirkigii bay diideysaa towxiidka iyo cibaadada ilaahayna way sugaysaa markaa sidaasay abwaabtani u fasiraysaa baabkani haddaba wuxuu ku saabsan yahay shirkiyaadka wax ka mid ah shirkigan uu sheekhu yidhi min ashirki waa magac guudo waa ismu jinsi jinsiga shirkiga la yidhaahdo ayuu magac u yahay sidaa awgeed yashmalu alakbara waalasqar shirkigii weynaa iyo kii asqarka ahaa ee ka weyn ka waabsanaa labadaba wuu koobsanayaa shirkigii waxaa ka mid ah qofku inuu xidho xalqada ama baraarugta iyo dunta iyo waxyaabaha la midka ah iyadoo qasdiga iyo ujeeddada uu xidhanaya ay tahay balaayo iyo dhibaato haysata inay ka kor qaaddo marka uu xidho ama dhibaato soo socota inay ka difaacdo marka waa inuu u xidho isaga oo ka rajaynaya nafci iyo waxtar inuu ka helo oo dhibaato haysata ay ka qaaddo ama mid ku soo socota ay waxa weeyaan ka hor joogsato oo balaayo xijaab ay u noqoto waa shirki arrimaha caynkaasi waayo maxay shirki u noqotay ee waxyaabahan in la xidho sharciga kumay soo aroorin inay markaa sabab tahay oo xanuun ay xijaabto ama mid jooga ay kaxayso sharciga kumay soo aroorin waa kow mid qadariyahoo waxa weeye tajribi ahaan loo ogaaday inay arrinkan keensanayso oo xanuun jooga lagaga bogsanayo ama mid soo socda ay hor joogsanaysana ma aha marka waxani ma aha sabab sharci ah iyo mid qadari ah midnaba ma aha sidaa awgeed inay dadka qaar ismoodsiiyaan oo isticmaalaan shirki bay noqonaysa sideedabana qaacido muhiimaa jirta qaacidadaas waxay tahay danu shayi sababan walaysa huwa sababan laa bisharci walaa bitajribati shirkun shay aan sharcigu sabab ka dhigin isla markaa qadar ahaanna aan sabab u ahayn oo tijaabada aan lagu ogaanin iyo caadada markaa la isla yaqaano ee dadka wuxuu noqonayaa mid shirki ah baabkan iyo baabab fara badan oo dambana waxay ku dhisan yihiin asbaabta iyo wixii sugan iyo wixii aan sugnayn sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay idhaahdeen asbaabta waxaa la sugayaa un wixii sharcigu uu sugay oo sharcigu asbaab badan buu sugay oo qur-aanka in la ysku akhriyaa wuxuu sabab u yahay in la bogsado wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaءu waraxmatu lilmu'miniin dawooyin badan oo kaleoo sharcigu sheegayna wuu jiraa iyo asbaab badan guud ahaan waxaa kaloo jirta asbaab markaa qadari ah asbaabta qadarigaa waxaa looga jeedaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen asbaabta lagu ogaaday tajribada oo shaygan waa la tajribeeyey waxaan inuu markaa wax ka tarayaa la ogaaday oo arrinta ay ku dhisan tahay dawooyinkan iyo kiniinadan iyo sharoobooyinkan iyo waxyaabahan had iyo jeer la qaatee xanuunada loo isticmaalo kadalika dawooyinkan kale ee ama la ismariyo ama nabarada lagu shubo ama la cuno ama waxyaabahan markaa caloosha socodsiiya umuurtaasoo dhamme waata ay ku dhisan tahay laakiin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen marka la leeyahay shaygani waa sabab qadari ah oo tajribada lagu ogaaday sida uu shaygan u saameynayaa waa inay tahay mid daahir oo aharkiisu uu daahir iyo muuqdo tusaale ahaan nabarkii halkaa ku yaalay la odhanayo dawadii waa lagu dhibqinayaa dabeeta way la fangelaysaa haddana saasuu wax ugu tarayaa ama qofkii baa cunayo jidhkiisii bay la fangelaysaa saasuu wax ugu tarayaa ama waxa uu cunayaa dabeetana calooshay socodsiinaysaa waxaa markaa halkaa laga la iska ilaalinayaa la iska saarayaa inuu qofuun iska yidhaahdo anaa tijaabiyey oo waxtar baan ka helay iyadoo sidaa ay u saamaysay aanay caddayn tusaale ahaan haddii uu waxa weeyaan qardhaas yar halkaa ku xidho uu ka laalaadiyo oo idhaahdo xanuunka jidhkayga ku jira ama ay haysta ayay daweynaysaa dee sidee u daweynaysaabaa isweydiin leh waxaan yare halkan ka lulataa ama duntan yar ama toontan yare halkan ka lulataa sidee u daweynaysaa sidee ula fangelaysaa xanuunkan ku haya waay asbaabtaa sharciga ah iyo asbaabtaa qadariga ah wixii ka soo hadhay waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa asbaabun wahmiya xaqiiq ahaan asbaab ma aha laakiin dadka qaar unbaa u maleeyo o ismoodsiiyey waxyaabaha kala duwan aynu sheegi doonaa inay asbaab tahay dadka qaar unbaa ismoodsiiyey gaar ahaan dadka khuraafada iyo waxyaabahaas ay ku badan tahay iyo dadka iska cawaamtaah iyo dadka aanu tawxiidku u saxnayn ayuunbaa ismoodsiiye xaqiiq ahaan ma aha wax asbaaba ma aha waa ta kale eh asbaabtaasi qadariga ah iyo taa sharciga ah marka xataa la isticmaalayo qofku waa inuu ilaahay jala wacalaa cuskado allihii shaygan sababta ka dhigay ee qadaray waa inuu qofku cuskado isagoo sababtii hadduu u baahda la imanayo la imanaya waa inuu ilaahayna cuskado jala wacala oo rabbigiina aanu iloobin isla markaana waa inuu ogaado ilaahay jala wacalaa asbaabtan wixii uu sababta uga dhigay hadduu doono wuu qadarayaa oo qofka isticmaala wuu ku gaadhayaa hadduu doonana ilaahay jala wacalaa sababnimadaba wuu ka siibayaa oo shaygii sababta ay u ahayd lagu gaadhi maayo baababkan asbaabtana dadku waxay ugu qaybsamaan qaar ahlu wasat ah oo iyagu asbaabta waxaa sugan u raaca iyo qaar ahlu tafriid ahoo gabood falay oo waxa asbaabta la yidhaahdaba aan ogolayn oo kutubta ictiqaadkaynu ugu tegi doonaa waxaa jira dad la yidhaahdo nufaatu alasbaab asbaabtaba dad diidan baa jira oo firaqa markaa lunsan ka mid ah dadka qaarkoodna quluwi bay ku sameeyeen asbaabta ilaa waxaan sababba ahayn ay waxa weeye sabab ka aamineen oy sabab ka dhigeen sida suufiyada iyo ahlu khuraafuhu ay yihiin weeye waa tahay marka rafcu lbalaa iyo dafcihi buu sheekhu cabiray farqiga u dhexeeya wuxuu yahay rafcu lbalaa waa bacda nusuulihi oo dhibaatadu intay soo degto dabadeed ayaa la rafciyaa la qaadaa dafcihiina waa qabla nusuulihi intaana iman waxyaabahaa la isticmaalayeen daliilka lahayn ee qardhaasuu ka mid yihiin ee dunahaa la ysku xidhaya ay ka mid yihiin ee baraarugtu ka mid tahay ee wagarkii islaamuhu markay umulaan barkinta loo hoosgelin jiray ka mid yahay ee musbaarka dadka qaar madaxa ay geliyaan ay ka mid tahay ee lafihii aboodigii carruurta loo xidhi jiray wuu ka mid yahay ee geeska goodirka ee guriga laga hortaagaya ama gaadhiga la sudhaya uu ka mid yahay ee waxyaabo fara badan oo kale ee aleeladu ay ka mid tahay aynu arki doonaa dhammaan waxyaabahaasi waxa la idhaha asbaabun wahmiya waa waxba kama jiraan weeye qofkuna waxyaabaha inuu qalbigiisa ku xidhaa waa daciifnimo iyo tawxiid xumaan weeye yani tawxiidkiisii baa dacfi badani ku jiraa waa inuu ilaaha weyn ee khaaliqaha qofku cuskado oo uu rabbigii ku kalsoonaado hadduu xanuunsado ilaahay shifaag iyo dawada weydiisto waayo ilaahay unbaa wax bogsiiya waayahay asbaabtaa markaa bannaanna uu la yimaado hadduu ka maarmi waayo ama qofku ha isku xidha waxyaabaha aynu sheegayno ama gurigiisa ha ku xidho ama gaadhigiisa ha ku xidho ama carruurtiisa ha u xidho ama xoolihiisa ha u xidho mar haddii qastigu uu sidan yahay oo qastiga loo xidhanayaa uu kan yahay waa shirki weeye waxaa inoo hadhay un shirkigaasi ma kii weynaabaa mise waa kii yaraa qad yakuunu akbara waqad yakuunu asqara bixasabi ictiqaadi faacilih kii weynaa buu noqon karaa kii yaraana uu noqon karaa oo qofka waxyaabaha noocana isticmaalayaa hadduu aaminsan yahay waxaanuu xidhee uu iska laalaadiyey inuu sidiisa dhibta u qaadayo oo caafimaadka uu keenayo dheefta si istiqlaal ah waa shirki akbar weliba waa shirkun fi rububiya shirkun fi luluhiyana uu noqonaya waay oo khaaliq maca allah mudabbir maca allah inuu jiru aaminay qofka sidaa aaminsanay jaahiliyadii horena ictiqaadka noocaasi uu ku dhex jiri jiray haddii laakiin qofkan waxyaabahan xidhanayaa uu sabab uun ka aaminsan yahay uu isleeyahay waxaan markaad xidhato sabab wuxuu yahay inaad xanuunkan kaga bogsato ama waaba balaayo xijaab oo dhibaato kugu soo socota ayuu kaa difaacayaa haddii qofka qasdiga uu xidhanayo oo uu sabab ka dhiga ama ka aamino taasina waa shirki asqar ah waayahay oo waxaan maaragtay sabab ahayn buu sabab ka aaminay waana wasiilatun ila shirki alakbar shirkiga weyn bay wasiilo iyo wadda u tahay qaala wuxuu yihi wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala hadalka rabbi yidhi macnihiisuu baabu yahay qul waxaad tidhaahdaa fara'aytum bal ka warrama maa tadcuuna waxa aada caabudaysaan min duunillaahi alla kayrkii waxyaabo kala duwan baanay caabudi jireen in araadaniya allaahu ilaahay hadduu ila doono bidurin dhibaato hal hunna ma yihiin kaashifaatu durrihi dhibaatadiisaa kuwa faydaya aw araadani hadduu isa ila doono biraxmatin raxmad hal hunna ma yihiin waxyaabahan aada caabudaysaan mumsikaatu raxmatihi raxmadda ilaahay kuwo qabanaya oo iga joojin karaaya qul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah xasbi ka igu filani keligii allaahu alla weeye calayhi korkiisa ayuun baana yatawakalu tala saartaan almutawakiluuna kuwaad cid tala saaranaya xaqiiq ahaan cidda la tala saaranayo cidda tala saaratana ilaalinaysae ku filani waa allah jala wacala haadihi alaaya alkariima waxaa rabbi uu kaga warramayaa waxyaabihii kala duwanaa ee gaaladu ay caabudaysay inaanay dhib timina qaadi karahayn dheef soo socotana aanay joojin karahayn mar haddii xaalkeedu sidaa ahaa dee maxaa laga caabudayaa weeyi allaha shay walba haya maa la caabudo isaga ayaa cibaadada xaqu leh oo keligii leh haddaba aayadda halka laga deliishanayaa waxa weeye xalqadiiyo khaydkiiyo wixii la mida looga deliishanaya haddii asnaamtii waaweyneyd ee la caabudi jiray dadka qaar malaa'ig bay caabudi jireen qaar saalixiin qaar jin qaar ambiyo waxyaabo kala duwan makhluuqaadkaa waaweyne haddii innaba wax dhibahoo timi aanay qaadi karahayn dheef soo socotana aanay joojin karahayn isla gaaladii caabudaysay qudhooduna ay taa aaminsanaayeen ma dun yaroo la yska laalaadiyo iyo qardhaas yaroo la xidha iyo san waraabo halkan laga lula iyo miyaa waxa weeye dheef keeni karta ama dhibaato qaadi karta waa maya wey waxaa isweydiin lah haddaanay dhib iyo dheef ka aaminsaneen gaaladu maxay ka caabudi jireen hadda waxay ka caabudi jireen inay ilaahay agtiisa u ergeysay doonayeen wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacu maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaai shufacauna cinda allah ama waxay doonayeen in ilaahay u dhoweyso maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah ee inay abuurtay ama arsaaqda ama dhib iyo dheef haysa umay caabudahay qaala wuxuu uhi wacan cimraan bni xusaynin waxaa laga wariyey صaxaabiga cimraan ibnu xuseyn abu nujayd alkhusaaci radia allahu canhu isagiyo aabihiiba laba saxaabi bay ahaayeen ana nabiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalama ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo fii yadihi gacantiisa ay ku xidhan tahay xalqaة baraarug min sufrin naxaas ka samaysani faqaala wuxuu rasuulku uhi maa haadihi waa maxay tani oo istifhamtu waa lilinkaar aa waxaan kugu kalifay ama kuu geeyey waxaa kaloo suuragala istifhamtani inay tahay yani lilistifsaar inuu leeyahay maa haadihi maxaa kuu kalifay waxan maxaad u xidhatay macnihii qaala wuxuu ihi ninkii min alwaahinati ay labistuhaa waxaan u xidhay min alwaahina ay min ajli lwaahina xanuunka waahinada la yidhaha dartii baan u xidhay mintu markaa halkan tacliil iyo sababni bay faa'iideynaysaa waahinaduna waa xanuun sida xididka oo kalea bay ahlulcilmigu yidhaahdaano qofka gacanta iyo garabka iyo xaggaa kaga dhaca markaa xanuunkaa dartii baan u xidhay buuhi qaala wuxuu rasuulku uhi inzichaa iska siib oo iska saar wainahaa maxaa yeelay iyadu laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahanan daciifnimo mooye wax kale kuu kordhin mayse xanuun iyo daciifnimo baad ka sii qaadaysaaye iska tuur wainaka maxaa yeelay adigu low midta haddaad dhiman lahayd midta iyo mutta labadaba waa la akhrii karaa midta iyo mutta midna wuxun bay ka tihi maata yamaatu midna maata yamuutu fa innaka adigu low midta haddaad dhiman lahayd wahiya calayka iyada oo korkaaga ku xidhan maa aflaxta abadan weligaa maad liibaanteen rawaahu axmedu bisanadin laa ba'sa bih imaamu axmed baa ku wariyey sanad aan ba'si lahayn markaa weligaa maad liibaanteen falaaxa ayaa rasuulku ka nafiyey ilaa calayhi الsalaatu wasalaam uu ka nafiyey haddii uu ku dhiman lahaa falaaxana macnihiisu waxa weeyaan annajaatu min almarhuubi wa xusuulu اlmaطluub wixii laga baqanaye qofku uu ka cabsanayo inuu ka badbaado oo xusuululmaطluubi wixii uu dalbayuu rabayna uu helo ayaa la yidhaahdaa falaaxa guushu taa weeye hada alxadiid sheekhu wuxuu yihi sanadkiisa laa ba'sa bih laakiin sida saxiixa ah xadiidku waa daciif weeye laba cilaana ku sugan cilada koowaad waxay tahay nin la odhan jiray mubaarak ibnu fadaala ayaa sanadkiisa ku sugan ninkaa dacfi baa ku sugan mubaarak ibnu fadaala waana mudalis sidoo kale waqad cancana xasan albasri wuu xadiidka ka wariyo uu cancaneeyo can buuri sheekha mudaliska ah ee tadliiska lagu yaqaana markuu can wax ku wariyana lagama aqbalo ilaayoo maqalka uu tasriixiyo haadihi waaxida cilo labaad waxay tahay xadiidku waa min ariiqi اlxasan yacni albasri can cimraana saaabi taabicigii caanka ahaa ee alxasan albasriyo caalimka ahaa ayaa cimraan ka wariyey walxasanu lam yasmac min cimraana sida saxiixa alxasanu albasriyuna saxaabiga ah cimraan ibnu xusein waxba kama maqal sida saxiixa ah marka halkaana xadiidka inqiaac baa kaga sugan saasoo kale ma marfuuco mise waa mowquuftaana waa la ysku khilaafo iyaduna waa mid kale sidaa awgeed baa alimaamu alalbaniyu silsilatu laxaadiid adaciifu xadiidka ku daciifinayaa waxaan u idhaahdaa isagoo sheekha tacliiqinaya hadalkaa sheekh moxamed bin cabdilwahaab uu yihi rawaahu axmedu bisanadi laa ba'sa bih faqad carafta maa fiihi min alba'si markuu aada uga warramo u caddeeyey buu uhi waad garatay ba'siga ku sugan iyo macnii cillatu dacfigiisu waxa ay tahay xadiidka markaa fawaa'idiisa sheekhaa inoo sheegi doonee waxaa laga qaadanayaa inkaaru lmunkar munkarka in la inkiro gaar ahaan marka uu yahay munkar ictiqaadka taabanaya oo uu sii daran yahay munkarka ictiqaadka taabanaya dhaawacaya waxyeelaynaya ayaa ka daran munkarka camaliga inzichaa fa inahaa laa tasiiduka ilaa wahana taasina waxay meesha ka saaraysaa waddooyinka dadka qaar ay raacaan oo ah qofkii munkarka ku jiray yaan si toosa loo odhan waxani waa qalad ama waa wax xuno iska daa ee ha loo yeedho oo ha la kaxeeyo oo ha la koolkooliyo ha lala joogo kolka dambe isagaa iska fahmi doono oo ka tanaasuli doono eh marka hore si aan u cararin war waxani waa wax qaladee iska daayo oo sharci aan aan bannaanayn yaan la odhan iska qaar baa dariiqadaa ku socda in badan sax laakiin maaha waa ariiqatun baila saxaabigii la odhan jiray cadiy ibnu xaatim baa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam oo xidhan markaa saliibkii wuxuu rasuulku uhi yaa cadiyu irax canka alwathan cadiyow wathankan iska tuur buu ku yihi waxani waa wathan dad caabudaane iska tuur ma odhan soo fadhiiso oo halkan yar joogo waxoogay maaragto dacwadda iyo khayrka u sheego hadhow isaga ay ka tanaasulayo iska tuuri bal wuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tusaalayaal badan baanay arrintaasi leedahay ee fa innahaa laa tasiiduka wahanan ilaa wahanana waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnuu waxa weeye qofku asbaabtan wahmiga ah in waxba ka jirin hadduu ku tacalluqo qalbiga uu ku qabto oo uu isharaahdo waxtar baad ka helaysa ama waa bilaayo xijaab qofkaasi wuxuu noqonayaa qof daciifu nafsi ah nafsiyan buu u daciifayaa oo waxaan dee waxba ka jirin buu ku tacalluqayaa daciifnimadaa nafsiga ahina waxaa dhici karta mararka qaar xataa daciifnimo jidhkaa inay keensataa dhici karta qofku waxa weeye khawaatir iyo ismoodsiisyo iyo waxyaabaan waxba ka jirin waxa weeye uu qalbiga ku qabto qaala wuxuu ihi walahu ay wali axmeda axmed waxaa u sugnaaday oo can cuqbata bni caamir uu ka wariyey radia allahu canhu waa cuqba ibnu caamir aljuhani marfuucan xaala uu rasuulka uu kor yeelay inuu rasuulku uhi man tacallaqa qofka iska laalaadiyo tamiimatan qardhaas falaa atama allaahu lahu alla uma dhammaystiro qasdigiisa iyo dantiisa yacni waa ducaa baa loo macnayn karaa falaa atama allaahu lah alla yaanu u dhammaystirin ujeeddadiisa waman tacallaqa qofka iska laalaadiyo wadacatan aleelo qofka iska laalaadiyana falaa wadaca allaahu lah ilaahay yaanu kaa khayr uga tegin eeleeyay falaa taraka allaahu lahu bikhayr alla khayr ugama tago tafsiirkaasaa sheekhu saari doonaa ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen ama siday u badan yihiinba falaa wadaca allaahu lahu macnaheedu waxa weeyaan ilaahay jala wacalaa deganaan yaanu siin iyo sukuun iyo wuxuu ku dego ya ilaahay yaanu markaas siin walka hada alxadiidna isaguna waa daciif weeye waxaa ku jira laba cilo labadaa cilo waxay kale yihiin sanadkiisa waxaa ku jira khaalid bnu cubayd almucaafiri nin la odhan jiray waana majhuul waxaa kaloo sanadkiisa ku jira mashrax ibnu haaca nin la odhan jiray isna waa daciif labadaa nin khaalid ibnu cubayd almucaafiri iyo mashrax ibnu haacaan labadaa nin baa ku jira oo labaduba daciif ah sidaa awgeed laa yasixu ma asaxayo wadaacaduna dibna way ka iman doontaa waa dhagaxyaan yaryaroo bad iyo meelaha laga soo saaro oo dadka iyo caruurtii ay u xidhi jireen oo ay odhan jireen waxay markaa ka ilaalinaysaa isha iyo jinka ama waxa loo yaqaano durada qaarkood sheegan jireen caruurta inay waxyaabo kale ka ilaalinayso waay qaala wuxuu uhi wa fii riwaayatin ay wa jaa-a waxaa ku yimi fii riwaayatin riwaayad kale waxaa ku yimi daahirka hadalka sheekhu marka istilaaxa ahlulcilmiga lagu socdo waxaad moodaa in xadiidkaa hore riwaayad ka mid a inuu hadalkan soo socdaa yahay laakiin walaysa kadalika sidaa maaha bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo xadiidkan kale soo socdaana waa xadiid mustaqil ahoo riwaayad xadiidkaa hore ka mid a ma aha waa xadiid kaleo isaguna maaragtay cuqba ibnu caamir uu rasuulka ka warinaya calayhi الsalaatu wasalaam waxaa rasuulku yihi man tacallaqa qofka iska laalaadiyo tamiimatan qardhaas faqad ashraka shirki buu sameeyey macnuhu faqad dakhala fi shirki weeye shirkiguu dhex galay kaas oo hamsadaasi waa lidukhuul gelis bay sheegaysaa tacallaqadaasi soo noqnoqon doontana macnaheedu waxa weeyaan qofka jidhkiisii ku xidha ama ciduu ka mas-uul yahay u xidha isla markaa qalbigana ku xidha ee qalbigiisa ku hayo waxani inuu dhibaato ka difaacayo ama ka qaadayo ama dheef iyo waxtar u soo jiidayo soo ma aragtid marka waa qofka jidhkiisiina sudha ama ku xidha qalbigana he ka aaminsanee qalbigana ku hayo wey labadaasb labadaa macnaba tacallaqadaa soo noqnoqon doontaa way soo gudagelayaan bay ahlulcilmigu yidhahda tamiimaduna waxaa waxaan qardhaasta aynu idhaa weeye waay oo maxay tamiimo ugu bixiyeen carabtu waxay ugu bixiyeen leanna waxay aaminsanaayeen qofka xidha baahidaysa iyo danta uu ka lahaa inay u dhammaystirayso dantiisa uu ka helayo ayay aaminsanaayeen sidaasay markaa tamiimo ugu bixiyeen inta badanna carruurtay u xidhi jireen oo ishay ka ilaalinaysaa ama durada iyo jinkay ka ilaalinaysaa ama shaashada inay ilmaha yari shaashoobay ka ilaalinaysaa caqiidooyinka noocaasaa ku jiray xadiidkan dambe ee riwaayadda sheekhu uu ku sheegay isagu waa xadiid sugan oo ahlucilmigu waxay idhaahdeen marka waa xadiid saxiixa qaarkoodna waa xasan bay idhahdeen si kastaba ha loo dhige ugu yaraan xadiidkani waa xasanun lidaatihi waa xadiid markaas sugan weeye qardhaas in la xidhaa kolkaa waa shirki shirkigaasina akbar iyo asqar labadaba uu noqon karaa saynu soo sharaxnay waa bixasabi ictiqaadi faacili qofkan xidhan kolba sida ictiqaadkiisu yahay iyo wuxuu aaminsan yahay ayay u noqonaysaa inuu shirkigani akbar noqdo iyo inuu asqar noqdo waxaana wariyey xadiidkan dambe qudhiisa imaamu axmed iyo keyrkiiba way wariyeen qaala wuxuu uhi walibni abi xaatimin ibni abi xaatim waxaa u sugnaaday oo macnihii sheekhii la odhan jiray ibnu abi xaatim uu tafsiirkiisa ku wariyey ibnu abi xaatimna waa cabdiraxmaan weeye kunyadiisana abu moxamed baa la odhan jiray abu moxamed cabdiraxmaan ibnu abi xaatim alraazi waa muxadidkii weynaa isagiiyo aabihiba laba muxadido waaweyn bay ahaayeen kutubtiisana kitaabkan faraha badan ee maktabadaheenna yaalla aljarxu watacdiil la ydhaahdaa ka mid ah kitaab tafsiirana wuu leeyahay marka inta badan tafsiirkaas uu leeyahay buu ku wariyay aahaartii saxaabada iyo taabiciinta iyo ahlulcilmiguna aada bay uga soo qaataan qaala wuxuu uhi walibni abi xaatimin can xudayfata xudayfe waxa uu ka wariyey annahu saxaabigaa xudayfa la odhan jiray waa xudayfa ibnulyamaan ra-aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo fii yadihi gacantiisa ay ku xidhan tahay khaytun duni min alxumaa xumo daraaddeedna u xidhay faqatacahu kolkaasuu ka jaray oo waa min baabi isaalati lmunkari bilyad wa talaa waxaan u akhriyay qowlahu hadalka rabbi uu yihi wamaa yu'minu akaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun wamaa yu'minu rumayn maayaan akaruhum badidoodu billaahi ilaahay rumayn maayaan xaal axwaasha ka mida ilaa wahum mushrikuuna xaal ay shirki samaynayaan mooyaane oo macnihii towxiidu rububiya ay rumaysan yihiin oo iimaanka loo sugay waa kaa towxiid luluuhiyana shirki bay kula imanayaan oo cibaadadii iyo xaqii ilaahay ayay cid kale la siinayaan marka ibnu abi xaatim baa tafsiirkiisa ku wariyey laakiin sanadkiisu waa daciif oo nin la odhan jiray casra ibnu cabdiraxmaan baa ku jira sanadkiisa xudayfuu ka warinaya walam yasmac minhu kamana maqal waay laakiin shaahid kaluu leeyahay oo ibnu abi shayba uu wariyey oo isagana sanadkiisa dacfi ku jiro labadaa shaahid marka la isu geeyo xasanu likayrihi buu iska noqonaya marka laga reebo akhriska aayadda waayo akhriska aayaddu kuma jiro ee shaahidkaa aynu nidhi wuu xoojinayaa shaahidkaana dambena waxaa ku jiray low muta wahuwa calayka maa sallaytu calayka daad dhiman lahayd iyadoo duntani kugu xidhan kugumaan tukadeen kugumaan tukadeen kugumaan tukanaanta kugumaan tukadeenta qudheedu dee aharkan hore inoo yaalla kuma sugna sidaa awgeed iyada qudheedu shaahid ma laha waay marka waxaa laga qaadanaya hada alaharna ikhwaani waxyaabaha caynkaase dadku ay isku xidhxidhaan ee caqiidada baatilka ay ka aaminsan yihiin hadday suuro gelaysa in gacanta lagu zuuliyo haddii taa aan la awood ahayn oo la is idhaahdo munkar iyo dhib ka weyn baa kadhiya mana waa in afka laga sheego oo dadkii loo caddeeyo si ay munkarkan isaga zuuliyaan oo waxaana ay isaga jaraan dadku ama xumad ha u xidhaan ama wax kale ha u xidhaan oo idinka arkoo dadka qaar baa xabad yaroo toonay dhexda ka dalooliyaan kolkaasaa dabadeetana dun yar lagu xidhaa kolkaasaa caruurta iyo dadka dumarka iyo halkaa cududa loogu xidhaa ama cagta ama meel kale loogu xidhaa iyagoo uun markaa aaminsan inay waxtar ka helayaan taasina waa caqiida baatila waxaa kaloo markaa aharkan isaguna u markhaati kacaya oo cali bnu abi aalib lagaga wariyey bisanadin saxiixin sida ibnu abi shayba uu warinaayo inuu arkay saxaabigaasi nin qad callaqa fii yadihi khayطan faqaaca in gacanta dun ku xidhay buu arkay oo kolkaasuu ka jaray wa qaala low mutta wahuwa calayka maa sallaytu calayk wuxuu yidhi haddaad dhiman lahayd iyadoo duntaasi kugu xidhan kugumaan tukadeen buu ku yidhi ya markuu ka jaray dabadeed ka muxuu uga jeedaa kugumaan tukadeen laba mid bay noqonaysaa waa midda koobaade ama ninkan xidhnaa ayaa ictiqaadkiisu ahaa kii markaa jaahiliyadii hore oo dee jaahiliyadii hore markaasi shirki akbara ayay badidooda u xidhan jireen inay dunahan iyo waxyaabahan la yska laalaadiyey sidooda u keenayaan caafimaadka ama cudurka sidooda u qaadayaan ama dhibta sidooda waxa weeye u hor joogsanayaan ictiqaadka noocaasa qofka markaa aaminaano waa shirki akbara hadduu qofku ku baxana lagu tukan maayo waayahay waxaa kaloo suuragala inay tahay un markaa min baabi takliid wazajri inuu ku adkaynayo waxa weeye uu doonayo dadku inay waxaa ka fogaadaan ama ay tahay baabkii saxaabada qaarkood bale rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ka soo aroortay mararka qaarkood ahlulkabaa'irka qaarkood inaanay ku tukan qaala wuxuu yihi fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku jira aluulaa masalada hore waxa weeye ataqliidu waa adkeynta la adkeeyey fii lubsi اlxalqati xidhashada baraarugta iyo walkhayti dunta iyo wanaxwihimaa waxyaabaha la midka ah limithli daalika iyadoo ujeeddadaa loo xidhanayo daraaddeed adkeynta inkaarkeeda la adkeeyey weeye laysu diiday in la xidho oo insichaa fa inahaa laa tasiiduka ilaa wahanan cumila binaqiidi qasdi qofkii xidhay ujeeddada uu u galay waxay ahayd inuu caafimaad iyo waxtar ka helo waxaase loo sheegay waxtar inuu ka helo daaye inay waxyeelayso oo ay dhibayso marka cumila binaqiidi qasdihi waxyaabaha kale sheekhuu sheegaya wanaxwihimaa uu yidhi way fara badan yihin waxyaabaha aynu tirinaynaa ka mid a xadhiga qaansada ee ay maaragtay jaahiliyadii hore xoolaha u xidhi jireen baa ka mid a adugu wax kastaoo aan sharci ahaan iyo qadar ahaan sabab ahayn oo sabab la mooday oo iska khuraafo abaa soo gelaya athaaniya masalada labaad anna saxaabiya saxaabigu low maata hadduu dhiman lahaa wahiya calayhi iyada oo ku xidhan baraarugtaasi ma aflaxa muu liibaaneen fiihi halkaa waxaa ku sugan shaahidun markhaatibaa ugu sugan likalaami saxaabati hadalka ay saxaabadu yidhaahdaan anna shirka alasqara shirkiga yari akbaru min alkabaa'iri kabaa'irta wuu ka wen yahay oo uu ka dhib badan yahay waaye markaa hadalkaa saxaabada ee uu sheegayaa waxaa ka mid ah hadalka cabdillahi bin mascuud laga wariyey kitaabka inoogu iman doona ee uhi la an axlifa biاllaahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bigayrihi saadiqa waxaa cabdillahi bn mascuud laga wariyey inuu yidhi ilaahay inaan ku dhaarto anoo been sheegayaa waxay ila dhaantaa inaan makhluuq ku dhaarto anoo run sheegaya makhluuq qofku inuu ku dhaarto runbaha sheegaye waa shirkun asqar ilaahay qofku inuu ku dhaarto isagoo been sheegayaana shirki maaha laakiin waa kabiiratun min alkabaa'ir weeye waa dembi weyn oo cadiima labadaasuu isbarbar dhigaya saxaabiga cabdillahi bn mascuud oo iyomaa la qaatay oo sokeeya waxaa sokeeya taa ah ilaahay qofku inuu ku dhaartay isagoo been sheegaya taasaa labada hooseysa marka la isbarbar dhigo midina mashar yaree marka halkaa waxaa laga qaadanayaa buu mualifku leeyahy raximah llahu saxaabada agtooda shirkiga asqarka ah inuu ka weynaa kabaa'irta oo uu ka dhib badan yahay sidaa awgeed baa waxyaabaha kabaa'irta ah ee shirkiga asqarka aan gaadhahayni inay taxta almashii'a tahay oo ilaahay qofka sameeye ku dhintay hadduu doono u dhaafayo hadduu doonana uu ku ciqaabayo ahlulcilmigu iskumay khilaafin wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa bay soo hoosgelaysa laakiin shirkiga asqarka ahi taxta almashii'a ma imanaya ma soo gelaya mise ma soo gelaayo ahlucilmigu way isku khilaafsan yihin barh ka mida ahlucilmigaa leh shirkiga asqarkaa la dhaafi maayo wa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki weeyo halkaa horuu ku jiraa loo dhaaf maayo ciddii ku dhimata waa laga jaraya ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya waa taxta almashii'a sida kabaa'irta kale marka calaa kulli xaal isaga khilaafka noocaasina wuu ku jiraa marka calaa kulli xaal ma halis yara shirkiba haddaad aragto ma halis yara athaalita masalada saddexaad annahu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam lam yacdur biljahaala garanti la-aan iyo jahli uguma cudur daarin ninka ah bale wuxuu ku yidhi fainaka low midta wahiya calayka ma aflaxta buu ku yidhi sida aanu jahli ugu cudurdaarinna waxa weeyaan ma kala weydiin waxaan miya taqaani mise maad aqoon oo istifsaalka noocaasa lama iman sidaasay u sharaxeen ahlucilmiga qaarkood laakiin alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymin wuxuu yihi halkan fiihi nadar inaan maaragtay jahaalada ninkan loogu cudur daarin nadar baa ku sugan waayo xadiidkaasi aynu soo marray cimraan ibnu xuseyn insaxa waa hadduu asaxo eh lafdigaa fa inaka low mita wahiya calayka ma aflaxta abadan daahirkiisu muxuu tilmaamayaa ma iyadoo laguu caddeeyey haddaad iska sii xidhnaan lahaydood ku dhiman lahayd maad liibaanteen baa macnuhu mise waxa weeye intaan laguu cadaynay aan laguu sheegin haddaad ku dhiman lahayd waxa weeye maad liibaanteen daahirku waa sida hore ayuu ihi caalimkaa weyni daahirku waxa weeyaan iyadoo laguu caddeeyo lagu bayaamiyo waxaan inuu xun yahay haddaad iska sii xidhnaan lahayd ood ku dhiman lahayd maad aflaxdeen sidaa awgeed kuma cadda masaladani waxaa loo yaqaano alcudur biاljahli masaladaasina waa masalo caanahoo dee mualafaad badan oo gaarana laga alifay siyaabo kala duwanna looga hadlay khulaasadeeduna waxay tahay masaa'ilka cilmiga waxaa jira waxyaabo qofka loogu cudur daari karo inuu garan waayo ama jahli kaga sugan yahay ama macaasi ha noqoto ama xataa kufriyaad ha noqoto waxaa kaloo jira waxyaaba aan loogu cudur daari karin wixii ka yimi xagga gaboodfalka qofka iyo isagu inuu waxa weeye wixii dalbi waayey iyadoo inuu dalbo oo uu daydayo dadka weydiiyo wixii ugu yeedhaya meesha uu joogo cidduu weydiin lahaa uu haysto waxyaaba waxa weeyaan markaa waxyaaba badan oo caynkaasi ay jiraan hadduu qofku ku gaboodfalo uu dhegba u qaadi waayo dabageli waayo dee wixii halkaa kaga yimaada qofka loogu cudurdaari maayo jahliga noocaas ah dee isagaa waxa weeye gaboodfalka la yimi waay laakiin wixii gaboodfal aan qofka xaggiisaa ka iman jahliga oo cid weydiistaba aan u haynin cid weydiiye aan u haynin cid u ka dhigta aan u haysan waa qof islaamnimada ku cusub waa qof markaa cilmiga iyo culimada iyo magaalooyinka ka fog ama waxaan qofka kuba soo dhicin inuu markaa xaaraan yahay ama uu xalaal yahay ama uu dadkaba weydiiyo oonu kuba baraarugin waa lagu cudur daari karaa الرابعة مسألة أفراد أنها لا تنفع في العاجلة أنها قرناصة أما ماركتي حلقة وكحدي لا تنفع في العاجلة قف كوان في عميسو في العاجلة الدنيا دا كوان في عميسو بل تضر ويدبيسا لقوله باودل إلى لا تزيدك إلا وهنا ضعفي unbaa waxa weeye uu ka qaadaya u kordhinaysa ضacfigaasina waa ضacfu nafsi weeyi alkhaamisa masalada shanaad alinkaaru waa inkirista lagu inkiray bitaqliidi iyadoo weliba lagu adkeeyey calaa man facala midla dalika cidda sidaas oo kale samaysa baraarugta iyo waxyaabaha noocaasa xidhata inzicha fainaha laa taziiduka ilaa wahana السادسة مسألة اللحاد التصريح وعدين تلا عديي بأن من تعلق قفك إسكالا لا دي شيئا شيء وكيل إليه والله تلا صارتا وحاود إلى من تعلق تميمة فلا أتم الله له ينزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يبقى دليلا waay axaadiidtana kuma cadda masaladan iyo laakiin xadiid ku cad waynu gaarhi doonaa baabkan soo socdaynu ku gaarhi doonaa ayeeshee macnaha waa laga qaadanaya qofka ilaahay keyrkii iyo makhluuq lagu haleeyo ee waxa weeyaan markaa loo tala saartaana wuu khasaaray waanu runtii dee halaagsamay sababta loogu wakiilanayaana waxa weeye isaga ayaa sabab markaa daciif oon jirinba cuskaday ilaahay jalla wacalaa inuu cuskado rabbigii ku kalsoonaado isaga baahidiisa u bandhigto towxiidkii caynka ahaana isaga ayaa ka leexday sidaa awgeed baa ikhwaani waxay ahlulcilmigu baabkan iyo baababkan caynkan oo kalea baraarujiyeen marka qofku asbaabta xataa mashruuca ah ama mubaaxa ah uu la imanayo arrin aada u muhiimaa jirto oo laga yaabo dadka qalbigooda inay ka maqan tahay xataa dadka kutubtan daraaseeya arrintaas waxay tahay qofku mar walba qalbigiisa waa inuu ku camiro aliqbaal cala allah ilaahay xaggiisa inuu qaabilo oo uu ogaado allaha jala wacalaa inuu yahay ka wax qadara ka asbaabtan hadduu doono socodsiinaya hadduu doonana aan socodsiinahayn siduu doono yeela wixii uu markaa doonaa uu dhacayo wixii aanu doonina aanu dhacahayn ilaahay markaa arrinkiisa dhammaan waa inuu u dhiibto oo ilaahay jalla wacalaa u bandhigto ku kalsoonaado oo uu jeclaado oo uu baryo dad badan oo darajadaa qiimaha badan ku sifaysan ama gaadhayna ilaahay jala wacalaa taasuu ku badbaadiya iyagoo asbaabtan kaleba aan gaadhin asaabica masalada toddobaad atasriixu waa caddaynta la caddeeyey bianna man tacallaqa qofka iska laalaadiyo tamiimatan qarnaasi faqad ashrakaa shirki inuu sameeyey xadiidka cuqba ibnu caamir baynu kusoo marray athaamina masalada sideedaad ana tacliiqa alkhayti dun in la yska laalaadiyo oo la xidha min alxumaa xumo daraaddeed loo xidhaa min daalik ay min ashirki shirkigaasay ka mid tahay aharkan xudayfa ibnulyamaan baana laga qaadanaya sidaa awgeed buu zuuliyey ataasica masalada sagaalaad tilaawatu xudayfata alaayata akhriska xudayfa waa ayadda akhriyey دليل وحتصي على أن الصحابة إن صحابته يستدلون أيدلي شنشرين بالآيات التي في الشرك الأكبر aayaadka shirkiga weyn ku saabsan calal asqari ka yarna way u daliishan jireen kamaa dakara ibnu cabbaasin sida ibnu cabbaasba uu sheegay fii aayati lbaqarati ay fii tafsiiri aayati lbaqara aayadda suuratulbaqara ku jirta markuu fasiraayey markaa xudayfa arrinkan uu zuulinayo wuxuu ahaa shirki asqar ah ninkan dunta xidhay haddana wuxuu soo deliishaday aayaddan qur-aanka ah ee wamaa yuuminu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun shirkiga ilaahay aayaddan uu ku sheegaya ay ka warramaysaana waa shirkiga akbarka ahaa oo innaga nidhi selafku waxay ku fasireen iimaanka halkan towxiidu ruubiyahay rumaysnaayeen shirkigana yacnii cibaadadii ay shirkiga ku samaynayeen ay kula imanayeen marka aayaddu iyadoo shirkigii weynaa ku saabsan buu kii asqarka ahaa u deliishaday saasoo kale ibnu cabbaasna saasuu sameeyey tafsiirka ibnu cabbaasna kitaabka akhirkiisu insha allahu tacaala inoogu iman doonaa aayadda baqri waa qowlu llahi jala wacala falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun oo markuu fasiraayo waa kii ku fasira waxyaaba markaa shirki asqara ah sida qowlu rajuli maa shaa allahu wa shita lowla allahu wa anta lowlaa kulaybatu haadaa la ataana lusuusu hadallada noocaasee shirkiyaadka asqarka ah ayuu ku fasiray aayaddaa falaa tajcaluu lilaahi andaada shirkiga weyn baanay ku saabsanay sababtu waxay tahay lianna waxbaa ka dhaxeeyo kanna waa shirki kanna waa dee shirki oo labadiiba waxa weeye nooc duwisaa ku jira walow midna akbar ha ahaado midna asqar ha ahaado waa isku ma'khad oo labadiiba waxa weeye qofka samaynaya waxbuu duway xaqi ilaahay ka mida jala wacala alcaashira ana tacliiqa alwadaci aleelooyinka in la xidhoo can ilcayni isha daraaddeed loo xidhaa min daalika ay mina shirka shirkigaasay ka mid tahay in la xidho marka aleelooyinka iyo waxyaabaha la midka ah shirkigaasay ka mid tahay waayo waxaan sabab ahayn baa sabab laga aaminayaa sabab loo malaynaya alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad adducaau waa habaarka lagu habaaray calaa man tacallaqa cidda iska laalaadisa tamiimatan qardhaas ana allaha laa yutimu lahu ilaahay inaanu u dhammaystirahayn dantiis iyo ujeeddada uu leeyahay waman tacallaqa wadacatan qofka aleela iska lalaadiya ee xidhana falaa wadaca allaahu lahu waxaa lagu habaaray isna inaanu ilaahay khayr uga tegin ay falaa taraka allaahu lahu ay maa yuxibu ilaahay ugama tago wuxuu jecel yahay weeyi ama falaa taraka allaahu lahu bikhayr ilaahay khayr ugama tago saasuu sheekhu ku fasiray culimada kalena waxay ku fasireen ay falaa jacala allahu fii dacatin wa sukuun ilaahay ma dejiyo oo ma qaboojiyo oo werwer iyo qalaq iyo baqa iyo xanuun ilaahay ha ku sallido iyo wax markaa ka nixiyo aan ka farxin marka calaa kulli xaal baabkaasina halkaas ayuu ku eegyahay waana baab aada iyo aada u muhiima abwaabtaa asbaabtaasi ka warramaysaana way soo noqnoqon doontaa halkan dhowr baab buu ku sheegi doonaa qaar kalena kitaabka akhirkiisa ayuu ku sheegi doonaa hala soo muraajaceeyo وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك